dad caraysan ayaa maanta taa'iro ku horgubay ciidamada ka socda dalka jabuuti ee ka tirsan howlgalka nabad ilaalinta ee amisom ee soomaaliya gaar ahaan qaybta ku sugan gobolkaasi hiiraan ciidamada taa'irada lagu horgubay ayaa howl gaafureega ka waday deegaanka ceelgaal oo qiyaastii shan kilomitir u jirta magaalada beledweyne taliya xigeenka ciidamada jabuuti ee magaalada beledweyne korneel ibraahim cali faarax oo v o e da la hadlay ayaa sheegay in dadkaasi ahayen kuwa ay khaldeen sidoo hadalka u dhigay dad ay dhibayso xasiloonida ay deegaanadaasi ka abuureen isagoo u warramaya caashe ibraahim aadan caashe cuud waxaa hadaladiis ka mid ah
waxa weeyaan sidaad ogtahay anaku dhulkan ayaamahan o dhan ba waxaa soo socday dagaal maaragtay xag beela itirey ya ya ayaamahan oo dhan ba soo socday ma ogtahay waa kolka waxa weya maanta ciidankii oo qolobkaas wiii samaynaysa ayaa maaragtay meel yaroo lix kilomitr u jirta degmada xagga oqooyi kaga kaga siman dibkii oo socdaa ayaa maaragtay saagag iyo dad maaragtay kokoorada inay deejiyaan ahaayeen in kale aan kala garanayn yaa soo baxay oo ciidankii maaragtay saagag iyo laisku horguday xaan iyo waxaas ku tuuray ma maqashay deegaankaas shanta kilomitr u jira beledweyne waa kee meel la yidhaha ceel gaal ceel gaal ba laydhaha waa gartay dadkan maxay markaa ciidamada jabuuti amisom ka tirsan gawaaridoodii maxay taayirada ugu horgubeen anagu waa taas weydiinayna run ahaan waxa weeyaan dadkan soomaali waa nasiib daro waxa waktigan aan joogno meel kasta oo qabanayso shaqe fiican baad u qabanaysaa oo dadka waxbaad taraysaa leedahay dad kaloo finayaal wada ayaa maarata ku dhex jira oo oo waxyaala propaganda iyo warar kaloo beena isku dhex abuuraya waxaa jira ayaamahan hadalla ay tuurtuurayaan oo dad ay dad maaragtay kulli nabadaas dhulka laga sameeyey ka ka horjeeda ayaa odhanaya ree jabuuti rasaas u geenayeen wax kale ay wadeen waa ciidan maaragtay tuun iyo lase maaragtay faritaag maaragtay loo fadhin wey waxaas maha kolley waxaa dadka dadka waa iska masaakiin laakiinse dad baa jihaynaya oo ku daba jira ma maqasha dad badan oo nabadda ay ka cadhaysinaysaa jirta waxa waxa weeyaan nasiib darro ilaa labaad shan iyo labaatan sano oo soomaali dagaal un ku dhex jirto oo dagaal dhinacna maaragtay weji lahayn muhiimadda waxay watahay waa waxaa kolkayna nabad soo dhawaataba dhinac kale dab ka xulucinaya oo maarata dhibaato dadka masaakiinta ku aafeynaya ma maqasha waa garta marka adinku xaggee kusii jeedeen marka ciidanku dadka ay taayirada ku horgubayeen xaggee ciidankiina u socday waxa weeyaan ciidanku waxayn ciidanku waa waa waa patrolling wuxuu sameynayna ciidanku dhulka waxa weya secteer kaas haddaad aragtid waa secteer aada u ballaaran xiisadahan taagan anaka oo maaragtay ka fikirana sidii wax loo qaban lahaa ayuu ciidanku maaragtay patrolling sameynayuu tikada socday kamana dheerayn meeshiisii oo arag warku kolkaa meeshaas waxa u jirtaa saddex kilomitr bay u jirtaa waa dhaqaaqi caadiga ayuu ciidan samayn lahaa weyaan marka dadka meesha ku dagaalaya ee ciidankiina uu rabay inuu kala dhex gala maxay yihiin laba beelood baa meesha isku isku dirabeen kolka muhiimadu waxay tahay taasi de marka inayda saamaysa ma aha ciidanka reer jabuuti waa dad neutraala oo maarata dhinaca uma jajeedaan oo dadkan waa dad walaalahooda waxay usoo gurmadeen nabadii siday u dhan yahayn unbay ku jiraan laakiin dad fidnad wada oo ka xun dhalaqaa jabuuti ayaa kolba wax ugu sheekeynaya ma maqasha waa gartay marka hadda dadkii aada la joogteen ee degaankaasi aad caawinayseen haddii shakiga intaa la-eg ay idinka qaadeen oo inaad u kala eexanaysaan ay dareemayaan maxaa ku qancinaysaa haddii ciidamadii jabuuti amisom ka tirsan ee gurmadka u yimid deegaanadaasi aad tihiin maxaa dadka maanta taayirada idinku horgubay iyo kuwa kale laga yaaba inay ku fikirka yihiinba aad ku qancinaysaa cornel ibrahim may waxaan ku qanacayna waxa weyan adaga soo socodkayga ha arkaan wanaaggaan sameynayna ha arkaan waxa weeye meel dhiigaan daadinayna in u daadinayna nabadooda ha arkaan waxaan ku qanacinayna waxa weeye boqol iyo labaatan kilomitr uma marnaysaan beriis ugu geyn iyakoo maarata walaalahood ay gudoomiyeen oo walaalahood maarata ay gaajo ku dileen ayaan anda ku gurmano on maaragtay aan ilaa halkaa u marnay oo dadkay dhiigii reer jabuuti u daadina kolkaa qanac ma baanee waxaan samaynayna shaqo no ayaa lagu qiimeyn oo ninkii aqlile uu qiimeynaya ma maqasha waa gartay marka howlahan kale ee dhexdhexaadinta aada wadaan maamulkii gobolka joogay ma kala hadasheen balse arrimahan aad hal dhinac uga wada gashaan adinkoo amisoma iyo maamulkii degaanka si shakiguba u dhamaado maamulka saaka nala joogay saakadan ula hadlay dadka maamulka shaqeyn weyn baa naga dhexaysa annaka uma joogna meesha maarata ciidan kaloo walaalayo reer ethoopia baa jooga dad badan baa observatero o arki karaya wixii aan wadno inan wa wixii adag wax samaan maana wax kale kama shaqeyno oo waxa wey de runtu halkeyga iska imana waxaa nala jooga dawladii soomaaliya xitaa intaay waxaas ay socoto o dhan waan la socodsiina kolba halkay arrintu socoto kolba halka ay joogto wax la ogeyn oo ilaa halka sare ilaa halka hoose ma jirto marka hadda dagaalkii labada beelood ee aad rabteen inaad qaboojisaan ma socdaa mise wuu joogsaday meelaha saddex cisho laga joogo waxa maaragtay nabad bay ku dhaqayan lakin dad soo fadhiya kolan bay isku dhacayaan mashkiladu waxa weyn hadaka waxaa noo dhibaataa halkay soomaali is xoreyn lahayd maarata haday run ka tahay shaqaalka dhibaatada u keenaya ay ayaa lix boqol oo nin iyo toddoba boqol oo nin maarata soo fadhidaa seed odhanay oo seed u jahayn dadkaalka marka adinka kaalinta idinkaga aadan maadaama degaanka adinka aad joogtaan oo ammaankiisii aad mas-uul ka tihiin amisom ay idiin wakiilatay maxaa kaga hortegaysaan marka in raggaas aad sheegtay ishor fadhiyo ee daqiiqad waliba isku dhici kara in aad ku horjoogsataan in halkaasi uusan dhiig ku daadan inta gowraan kugu yeernay lama tiri karo inta gooraan dhex tagnay ciidankaygu halkaabuu seexdaa u dhex seexday si kastaba waan sameynay geed kasta iyo geed hoose waan u kornay nabad saan u dhalin lahayd wax jadiid naguma naguma labadaas sanadba waxaa wadnaa ka shaqeynaa markii ugu horeysay maanta isku dhaceen maaha waxa weeyaan marar hore oon ciidanku kala dhex joogay oo si kasta ay ay dhacday iyaa jirta walaashay maxay isku haystaan labadan beelood marka maxaa dhex yaala wallahi wa waxa weya arrimo anagu aan garanayn lakin se dhul soomaali waxa weeye baaciga leedataa iyo dad inta gasha see u yartahay arimo waxaan qadari kara maaha waxa weye dhul bay isku haystaan ba ya ya yaana laga leeyahay anagu se dhul waxaas wixii hore iyo see u kala lahaayeen anagu ma garanayno boqol kiiba sagaashan soomaaliya way qaawantay haddii dul la jeceliyo oo la dhisanayo oo la hagaajisanayo haddii marka ibraahim dhaqdhaqaaqiiniiba laga shakiyey oo dadkii shaka idinka muujiyeen ileen qolo lagu kalsoon yahaa wax dhexdhexaadin karta haddii dadkiiba ay shaka idinka muujinayaan sidee kula tahay inaad arrintan ku qaboojin kartaan oo dadkiin idinku aamini karaan dad maarata kolley sunad wadoo nabada ka kasoo horjeeda oo waxa sameeyay lakin boqol kiiba sagaashan shicibkuna uu kalsoon yahay run haddaad doonaysa boqol kiiba sagaashan shicibku reer jabuuti waa usoo badaa maxaa way lahayaan laakiin qofkiiyo laba saddex waa sameeyaalawada ayaa waxaan ku dhex jijido in waxaan ka nabada kara karaalyahayn waxa maaragtay loo sinya oo laleeyahay reer jabuuti dhinac mau janjeelaan oo oo cad ma jirto ma maqasha
kaasi wuxuu ahaa taliya ku-xigeenka ciidamada jabuuti ee magaalada beledweyne korneyl ibraahim cali faarax oo khadka telefoonka ugu warramaya caashe ibraahim aadan cashacuud